gudoomiyaha tuulada maandheere ee duleedka magaalada jowhar saalax maxamed cali ayaa sheegay in ay wadaan u diyaargaroobidii ugu dambeeyey ee xilliga tacabka beeraha guga wuxuuna sheegay in beeraleyda rajadooda ay tahay sidii ay kaga soo kaban lahaayeen khasaarihii ay kala kulmeen xilliga aan kasoo gudubnay ay deyrta wuxuuna intaasi raaciyey inay beeri doonaan dalagyo kala duwan sida galayda sisinta digir iyo qudaar
maanta waxba ka bixi haddana waxaa lahay adi beerta adiga beerihii doobo kuwo balbalka ka baxeen waayo xoolaha hadda daaqooy beerihii wax ka bixin oo beerta beerta maqooyaysan waxba ka bixin be sidii loo fadhiya bataabaska biduudin tahay wax haddaan yae ilkalo ebtuwa maani wax haddaan oo haddaan la olay shinta waa malasizinti waa iyo tahay galeydii waa guuti waxaa caari guuta meesha yae adiga meesha beeraha maanta aad aad oo khasaari anaga diyaargarow waxaa la diyaargarow yahay aan u nahay aan diyaar u nahay ilmahaas iyo dayacinaanaha iyo caruurta iyo wixii oobo isha ku baxa ka soo bilan odayaashane waxaa diyaargarow taa ilaahay iyahe uuya iyo ilka in ilaahay usoo aruuriyo walaayay iyahay roob doonan haynaa wurdi aan akhristo haynaa in ilaahay sanadka ilaahay nusa jiimaana maanta meesha guryaa jira guryaa baaya tala anaga waxaan beeranahay galey sisin diir
qudaartana
qudaarta waxaan waxay saqnay yaanyo cimbe babaay saytuun
gudoomiyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa tilmaamay inaysan xilligan haysan qarashkii beeraha oo ay ka mid yihiin abuur iyo agabka beeraha anaga waxaa hadda u baahanaha diinkeela karno inaan anaga xalli u baahannahay yae abuurka oo sisimeed iyo abuurka geleey iyo qudaarta abuurkeeda nyaanyada iyo day basalka iyo ansalaatad iyo waxa ala haddii heli karno inaan noola siiyan u baahannaha oo ley oo dadka oo hayatiyaaka naagi soo adeey oo ilaahay naga soo qaado inta ugu badan beeraleyda gobolkani shabeellaha dhexe waxa ay bilaabeen isku diyaarinta tacabka xilliga guga waxayna u baahan yihiin in laga taageero qarashka beeraha ku baxaya maadaama dhibaatooyin badan ay kala kulmeen fatahaadihii aafeeyey beerahoodii